أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أma bعdu casharkeenna caawo wuxuu ka bilaabmayaa aayadda koowaad ee suuraة الqiyaamة ka mid ah suuraة الqiyaamة waa suura makiya qur-aankii qablalhijra soo degay way sida ay ku magacaaban tahayna waxay aada uga waramaysaa qiyaamaha alqiyaamaة الkubraa iyo alqiyaamaة الsuqraa labadaba alqiyaamatu suqraa way ka waramaysaayoo qofku marku dhimanayo xaalkiisu sida uu noqonayo oo adduunyada markuu ka baxaayo aakhiradana uu gelayo waxaa kaley ka waramaysaa qiyaamaha weyn marka uu dhacayo faidaa bariqa albasaru wakhasafa alqamaru wajumica alshamsu waalqamar labadii qiyaamo marka alsuqraa waalkubraaba suuradda aad bay uga waramaysaa way ka hadlaysaa qiyaamaha nicmada dadka ilaahay mu'miniinta uu ugu nicmeynayo midda ugu qiimiga badan ee ah ee rabbi wejigiisa inay arkayaan oo rabbigii iyaga abuuray inay wejigiisa arki doonaan oo sidaa lagu abaalmarin doono mu'miniinta bacdiga iyo macaadka oo ayba ku bilaabanayso insaanku gaalka ah inuu inkiraayo isa soo saaridda allana inuu awood u leeyahay inuu soo saaro bani aadam uu soo bixiyo bani aadamka marka noloshiisa soo socoto ee bacdiga suuraddu waa ka hadashay noloshiisii koowaad meeshay ka bilaabatayna waa ka hadashay yacnii sida qiyaamaha alqiyaamatu suqraa iyo alkubraaba ay uga hadashay ayaa bani aadamka noloshiisii koowaad meeshay kasoo bilaabatay iyo meesha haddana noloshiisa dambe ee bacdiga ay ka bilaabmi doonto labadana suuraddu way ka hadashay marka suurad aada iyo aada macaanideeda u xeel dheer tahay oo xujana ugu filan qofka weeyaan qaala tacaala allah waxa uu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim laa uqsimu waan dhaaranayaa biyowmi alqiyaamati maalinta qiyaamaan ku dhaaranayaa walaa uqsimu waan dhaaranayaa binnafsi nafsadii ayaan ku dhaaranayaa nafsadii day allawaamati ee eedeynta badnayd oo qofkeeda eedeyn eedeynaysay oo aada u eedeynaysay qofkeeda labadanba marka laa uqsimu iyo walaa uqsimuba tafsiirka loo badan yahay in labadaba dhaar laga dhigo ee waanan kasoo hadalnay laada uqsimuda ka horeyso yacnii ama in laga dhiga laa may uqsimu war cusub laga dhigo uqsimu waan dhaaranayaa ee la dhaho ama in marka la yiraahdo laa uqsimu laada laga dhiga zaa-ida inta laga dhiga ama sila macna tawkiidna ay u joogto oo uqsimu laga macneeyo iyadoo wada jirto laa uqsimuda ayb midda hore iyada marka mufasiriintu iskuma diidana inay dhaar tahay oo rabbi uu qiyaamaha ku dhaaranayo midda labaad laakiin walaa uqsimu binafsi lawaama ayaa laba macno ku jiraayo ibnu cabaas baa waxaa laga wariyey in ay tahay laada naafiye ay tahay dambe oo markaa walaa uqsimu kuba dhaaran maayo inay tahay binafsi lawaamati nafta eedeynta badan oo markaa muxuu leeyahay waa nafta qofkeeda ku eedeyso yacni xumaanta inuu yacni ka joogsado oo yacni daacada rabbi subxaanahu watacaala inuu ku taagnaaday ku eedeynaysaa oo waxay rabtaa marka inuu daacadii ka tago xumaantii inuu koro adduunyo badan inuu raadiyo waxaabay ku eedeynaysaa waa naf xun markaas naf xunna in lagu dhaarto maba astaahisho macnahaas waa laga bixiyey laakiin tafsiirka loo badan yahay labadaba inay dhaar tahay uqsimudana marka in loo jeedo annafsu lawaamana in laga wado naftaas eedeynta badan ee qofkeeda eedeynayso inay tahay inay ku eedeynayso ay ku dagaalayso towbadii uu dib u dhigaayo amase xumaanta uu ku kacayo ayay ku eedeynaysaayo inuu xumaantiina ka fogaado towbadii iyo daacada rabbi inuu laasimo ayay ku eedeynaysaa marka waa ammaanan tahay oo naf ammaanan waayo marka ayb nafuhuna saddexaa loo qaybiyaa annafsu allawaama oo hadda aan joogno annafsu alammaaratu bisuu nafta xumaan faridda badan iyo suuratu lfajri oo ku imaan doonto annafsu lmudma-ina culimada muxaqiqiintana waxay dhahaan saddex naf oo kala gaar ah maahane halka naf oo qofka uu leeyahay saddexdaas tilmaan leh marna daacadii bay ku xasilan tahay mar waa ku eeday waa towbadii iyo qofkii bay la dadaal kula jirtaa iyo eed marna xumaanay faraysaayo dee naf iyo shaydaan waa kuwa xumaanta dadka faro marka halkaaga naf ayaa marna xumaan ku farayso marna daacadii ku xasilan marna iyada markaa yacni ku eedeynaysa towbada iyo waxyaabaha kugu eedeynayso inaad towbad keento ku farayso oo yacni cajiga iyo kasalka iyo waxyaabaha bay kaa waaniay kaa eedeynaysaa laa uqsimu waan dhaaranayaa biyowmi alqiyaamati baan ku dhaaranayaa walaa uqsimu waan dhaaranayaa binafsi nafsadii baan ku dhaaranayaa nafsadii day allawaamati eedeynta badnayd aawey marka jawaabtii qasamkan marka dhaartan latubcahunna waay waa la idinsoo bixin doonaa ilaahay marka qiyaamihii buu ku dhaartay ee waxa uu u dhaartayna waxa ay tahay bachiga inuu sugo ayb oo marka waxaa la yidhaha almuqsamu bihi huwa almuqsamu calaa axwaalihi tanbiihan calaa ziyaadati makaanatihi cinda almuqsimi shayga lagu dhaaranayo laftiisa ayaa wuxuu yahay midka loo dhaaranayo axwaashiisii way qiyaamaa lagu dhaarana axwaasheedii baana loo dhaaranaa darteed in la sugo taana waa baraarujin marka la baraarujinayo makaanada ay rabbi ka joogto qiyaamaha waayo iyadii inuu ku dhaarto waxa uu u dhaaranayo iyo ujeedkuna ay tahay iyadii axwaasheedii haddana ay tahay ee qiyaamihii marka waa muhim haddii iyadii lagu dhaaranayo iyada darteedna loo dhaaranayo macnahaas baa marka meeshu ku jiro daqiiqa jawaabtana marka latubcahunna weeyaan waxaana laga fahmaa ayaxsabu linsaanu an lan najmaca cidaamahu dad bachigii inkirayaa la sheegay ee marka waa in bachigii la sugaayo marka ayaxsabu miyuu u malaynayaa alinsaanu insaankii miyuu u malaynayaa an lan najmaca anhu shaniye lan najmaca inaanan ururinaynin oon soo ururinaynin cidaamahu lafihiisa inaanan soo ururinaynin sidaa miyuu moodayaa insaankii balaa inaanan soo ururinaynin iska daaya najmacuhaa waa soo ururinaynaa qaadiriina xaal aan nahay kuwa awoodo annagoo kuwa awoodo ah calaa an nusawiya inaan ekayno oo aan sinno banaanahu farihiisa foodooda aan sinno oo sidii ay ahaayeen aan ku jaangoynoon keenno kuwa awoodo annagoo ah baan ayaan soo ururinaynaa ayaxsabu miyuu u malaynayaa alinsaanu insaankii gaalkaa loo jeedaa an lan najmaca anhu shaniye lan najmaca inaanan ururinaynin cidaamahu lafihiisa inaanan soo ururinaynin miyuu insaanku u malaynayaa marka lafuhu waa waaweyn yihiin inta badanna bani aadamku waa la arkaa lafo dad yacni kala duwan oo lafahoodu haddana isku eg yihiin oo haddaad laf bani aadano weyn aada soo qabato laf kalena aada soo qabato inay isku mid noqdaana laga yaabaa dayib marka isagu lafihii buuba la yaaban yahay uu diidayaa lafa baaliyoobay sidee loo soo nooleynaa buu leeyahay waxaanba awoodnaa farahan foodooda oo dadku aynan iskaga midba ka ahayn inaan sidii ay ahaayeen u keenno qiyaamaha marka qudrada rabbi cajiib waaye marka aada baynu u weyn tahay weliba waqtigan aan joognay zamankan farahan foodooda hore banaan waa faraha foodooda hore farahaas foodooda zamankan waxaaba lagu tafanunay lana ogaaday dadku inaysan iskugu midba ka ahayn oo dadkii marka faraa laga qaadayaa si loo kala sooco laba qof oo farahooda isku mid noqon ayaan ma jiraan farahaas foodooda rabbi subxaanahu watacaala marka wuxuu leeyahay laf iskaba dhaaf oo lafaha bani aadamka maba la kala saari kara mararka qaar faraha foodooda qof kastaa farihii ou lahaa ee uunan qofka kale ugaba shabahaynin ayaan awoodnaa inaan sideeda iyadoo aqyaamihii aan keenno waayo innagaa abuurnay waayo innagaa ku cilmi leh qad calimnaa maa tanqusu اlardu minhum wacindanaa kitaabun xafiid ayaan soo marnay ilaahay wuxuu leeyahay waxaan ogaanay carada inta ay dadku ka cunayso qof walbaa intay caradu ka qaadatay waa ognahay buu yidhi haddana kitaab ilaaliyaan ku dhignay marka waana u qoran yihiin waana og yahay awooddiina waatan marka balaa qaadiriina calaa an nusawiya banaana laba tafsiir baa marka aayaddan ku jirta kanaa aada u xeel dheer loona badan yahay oo marka inay tahay haddii faraha foodoodaba ilaahay ou si sideeda iyadoo u siman ou qiyaamaha keeni karo ee lafa maxaad u malaynay marka tafsiir labaadaa jiro ibnu cabaas isagana laga wariyo ee ay tahay adduunyada waana waciid balaa iska badaa inaanan ururinaynin lafahee najmacuhaa waa ururinaynaa qaadiriina xaal aan nahay kuwii awoodo weliba anagoo awoodno calaa an nusawiya inaan sinno banaanahu farihiisa farahan hadda qofka ku yaallo islama eka waa kala dhaadheer yihiin haddana mid walbaa midda kale waa laga soocay oo midaanoo kuu laaban ayaad midaan iska shaqaysan kartaa ood dhaqdhaqaajin kartaa iyagoo dhan baad laabaysaa qaar baad laabanaysaa kuwa waa fidinaysaa sidaasuu rabbi ku sameeyey faraha haddaan doonno allah wuxuu leeyahy waxaan awoodnaa oon karnaa farahaas oo dhan intaan malaasno ayaga dhan aan ka dhigno markaa yacnii yacnii raafafka geela oo kale inaan ka dhigano aan ka dhigno oo iyada dhanba wax yacni siman oo iyaga dhan calaacashaas oo kale ah ama cagta geela oo kale ayaan ka dhigi karnaa markaasaysan intay qeyb ka laabanto qeybta kalena aynan si kale noqon karine kulligeed xaalad uun ay iska fidsanaanaysaa sida geela yacni cagtiisa oo kale yani waciid waayo marka sidaasaan awoodi karnaa w wax kastoo la awoodana oo qudrada rabbi ay ku dareersatay macnaheedu maahan in ilaahay maqduur inay yihiinoo rabbi uu sameeyey maaha macnaheedu yacni waa awoodnaa waa samayn karnaa laakiin maydin ku samaynin waa labadaa tafsiir baa marka meeshaa ku jiraan midka horaadna moodaa inuu aada siyaaqa munaasib ugu yahay bal yuriidu linsaanu liyafjura amaamahu marka midkaa hore haddaan ku soconno balaa iska badaa inaanan ururinin lafihiisa aanan ururinaynin najmacuhaa waan ururinaynaa qaadiriina xaal aan nahay inagoo kuwii awoodo calaa an nusawiya inaan sinno oon akeyno siday ahayd ku keenno banaanahu farihiisa foodooda bal yuriidu linsaanu liyafjura amaamahu bal e idraab intiqaali ah waayo xujadii horaa laga soo baxay mid kale haddana la gela ama hadal kale bal e yuriidu wuxuu rabaa al-insaanu insaankii wuxuu doonayaa liyafjura inuu caasiyo amaamahu hortiisa oo u caasiyo ayuu doonayaa sababta marka bani aadam inuu qiyaamaha inkiro ama uu bacdiga dood ka bixiyo sababta ku keenaysaa maxay tahay sababtu waxay tahay insaanka in la soo celiyousan rabin wuxuu rabaa marka wax allaale wixii nafsadiisu jeceshahay inuu iska sameeyo ee siduu doono oo wax ku helo siduu doono u dhaqmo wax soo celiyo iyo diin celinayso iyo wax celinayo ayuuayuunan rabin marka si uu u caasiyo oo hortiisa uu ugu caasiyo waa in marka bacthi iyo waxyaabaha iyo uu diido walidaalika waad arkaysaa de gaaladu aakhiro maba jeclaba in lagu ag sheego mana rumaysna xataa qofka muslimkaee caasiga ah markaad fiiriso inta uu shaydaanka u raran yahay aakhirada ma jeclo in lagu sheego haddaad tiraa marka war ilaahay ka cabso sidan si ma aha aada ku jirto war rabbi ka cabso aakhiraad jirto aakhiro naar baad jirto war adiga aakhiradeeda iska dhaafu kuleey in loo sheega ma rabo aakhirada maxaa yeeley wuxuu rabaa waxa uu ku jiro inuu isaga sii socdo macnaha marka bal yuriidu linsaanu liyafjura amaamahu sidaas wa waana sababka keenay qiyaamaha inuu shaki geliyo waa ismoogeysiinayaa ma rabo si qiyaamahaba aan warkeedaba loogu sheegin dadka tumanayo haddaad fiiriso qiyaamo in lagu sheega ma jeclo hadday awood leeyihiinna cidda ku sheegto waaba dhibayaan waa xabisayaan waa dhibayaan haduunan haddaynanba dilin gaaladu ayaguna sidoo kale weeyaanoo qiyaamihii in lagu ag sheego ma jecla waayo fujuurka iyo cisyaanka inay kusii socdaanay rabaan tafsiir marka waa sidaas bal e yuriidu linsaanu insaanku wuxuu rabaa uu doonayaa liyafjura inuu caasiyo amaamahu hortiisa oo u caasiyo ama liyafjura liyukadiba inuu beeniyo ayuu rabaa insaankii amaamahu hortiisa inuu beeniyo waa qiyaamaha marka amaamahu amaama alinsaani in damiirka loo celiyo amaama yowmi alqiyaama labada waa bannaan tahay waxaana fiican in insaankii loo celiyo liyafjura inuu caasiyo ayuu rabaa amaamahu hortiisa inuu u caasiyo insaankii amaama amaama alinsaan ama liyafjura liyukadiba inuu beeniyo amaamahu aakhirada ka horeyso yas-alu wuu markaa qofku hadda haddii uu ismoogeysiiyo ou is yiraahdo aakhiro is-ilowsii raaxadaadan adduunyada iyo waxaan aada raaxada u aragto iskaga dhex jir tumashadan ku jir ciddaad doonto aad dili kartid isaga dhex jir oo yacnii ciddaad doontana dil waxaad doontana cun sidii aada doontana wax u dheh sidaas haddii uu marka aakhiro isku ilowsiiyo de waa qof uun marka rabo in hortiisa uun maskaxdiisa intuu koro madaxiisa uu koro aakhira iyo waxaa in laga fekr in loo sheegana aan rabin waa insaankan marka rabbi uu aayadda ku tilmaamayo yas-alu wuxuu su-aalayaa insaankii yowmu lqiyaamati maalinta yas-alu wuxuu su-aalayaa insaankii ayaana mataa yowmu lqiyaamati yowmu lqiyaama waa goorma sidaa ayuu insaankii su-aalayaa marka su-aalu waa su-aal oo takdiib ah ayaana hadda bimacnaa mataa waayo maadaama istifhaam ay tahay sadaarat lkalaam ay leedahay sida kale waxay ahaan lahayd yas-alu yowmu lqiyaamati ayaana yacni yas-alu wuxuu su-aalayaa yowmu lqiyaamati maalinta qiyaamaha ayaana ay mataa waa goorma goormau dhacayaa qiyaamuhu uu imaanayaa buu su-aalayaa waa loo sheegayaa marka qiyaamuhu waqtigaasuu dhacayaa iyo saacaddaasuu dhacayaa lama dhahayee calaamadaa loo sheegayaa marka rabbi wuxuu yidhi fa-idaa haddii bariqa uu wareero albasaru aragga haddii uu wareero wakhasafa uu mugdiyoobo uu madoobaado alqamaru dayixi uu madoobaado wa jumica la ururiyo ashamsu qoraxdii iyo walqamaru iyo dayixii la kulmiyo oo laysu keeno labadoodii iyo markaa yacnii yaquulul insaanu insaankii wuxuu dhahayaa yowma-idin maalintaa waxa ay dhacayaan ayna xaggeeba almafaru alfiraaru orod xaggeebuu ahaaday kalaa ka joog laa wasara meel la magan galo oo ilaahay cadaabkiisa loogaga magan galo ama saacadda laga magan galaa ma ahaanin ilaa rabbika rabbiga intii ka ahaa yowma-idin maalintaa almustaqaru alistiqraaru sugnaanshadu xagga rabbi unbaa loo sugnaanayaa oo xaggiisay ahaanaysaa qiyaamihii marka calaamaadkoodi calaamaadkeedii waa tan alqiyaamatu lkubraa waaye marka tan fa-idaa haddii bariqa waa la aqriyey baraqana waa la aqriyey bariqa haddii la aqriyo oo la hoos dhiga ra-da bimacnaa dahisha dahisha waa buhita haddii uu wareero buhita iyada waxay ku timaadaa mabni lilmajhuul macluuma laakiin laga laqbeeyaa araggu haddii uu wareero w haddii la kordhigo naafic siduu akriyana waaye fa-idaa baraqa la yidhaahdo macnuhu wuxuu noqonayaa uun isla macno bariqa iyo baraqa waa luqataani waa la yidhi wa qiila waxaa la yidhi fa-idaa baraqa ay shaqa hadduu dilaaco wa qiila waxaa la yidhi fa-idaa baraqa ay fa-idaa lamaca hadduu birqo ou ifo ishi indhihii marka yacni markaas ay iftiimayaan oo ay indhuhu ay walac walac ay siinayaan oo aada ay wax u arkayaan waa marka qofka uu argagaxya waxaa arka indhahabuu ka mirig mirig siinayaan fa-idaa haddii bariqa uu wareero albasaru araggii haddii uu wareero wa khasafa uu madoobaado alqamaru dayixiina uu madoobaado uu mugdiyoobo wa jumica la kulmiyo ashamsu qoraxdii iyo walqamaru dayixi see loo kulminayaa labadooda inta nuurka laga tiro oo laysku daro ayaa naarta lagu tuurayaa baa layidhi mufasiriinta qaar saasay yidhaheen sida cataa bnu yasaar qaar kalena waxay yidhaahdeen maya ee baddaa lagu tuurayaa inta labadooda laysu geeyaa badda lagu tuurayaa qaar kale waxay yidhaahdeen isku meelay kasoo baxayaan qoraxdiiyo dayixi jamcintu sidaas waayo qaar kale waxay yidhaahdeen hadda qoraxda iyo dayixu way kala jie waa kala dhulka u dhaxeeyo sidaasay leeyihiin yacni culamaa ul hay-a marka isugeyntoodu waxay noqonaysaa marka in labadoodii markaa laysu keeno oo midba markaa ka kale maqnaanshaha uu yacni ka fogaanshaha uu ka fog yahay in laysku keeno oo mid labadoodii markaa hadda way kala fog yihiinoo laysu laysu keeno sidaana waa la yidhaahdaa yaquulu linsaanu insaanku wuxuu dhahayaa maalin yowma-idin maalintaa wuxuu oranayaa ayna xaggeebaa almafaru alfiraaru orod xaggeeba u ahaaday almafaru marka haddii fa-da la kor dhigo waa masdar miimi ah unbaa laga laqbay karaa fara yafiru maadaama ay tahay oo yafcilu ou ku imaanayo waa kuwii marka iftax masdaran wasiwaahu sir almafaru marka laqbo kale oo aan masdar ahayn ma laha haddii laga man almafiru haddii la akriyana qaara akriyey markaasoo kale waxay noqonaysaa ayna xaggeebaa almafiru makaanu carar meel loo cararo waa halkee kala ka joog waa kalimatu radcin wazajrin laa wasara laa wasara laa malja-a meel la magan galaa ma ahaaninoo ma jirto ilaa rabbika rabbigaa intii ka ah yowma-idin maalinkaa almustaqaru sugnaanshadu ay ahaatay ama makaanu sugnaanshadu ay ahaatay halka loo sugnaanayo rabbi xaggiisa wa yunaba-u linsaanu yunaba-u waa loogu waramayaa al insaanu insaankii yowma-idin maalinta maalinta ay xaaladda meeshaa gaartay insaankii waa loogu waramayaa bimaa baa loogu waramayaa kii qadama uu hormariyey wa akhara uu dib dhigay wuxuu hormariyey oo dib dhigayna maxay noqonayaan waxaa ugu fiican in lagu macneeyo wuxuu hormarsado adduunyada uu kusoo camal falay wa akhara uu dib dhigayna wixii uu ka tegay waayo oo asaga sunnadiisii ah looga dayday waxna isagaa sameeyey waa wuxuu hormarsaday waa bimaa qadama waxna isagaa looga daydayoo waa sunnadii adduunyada uu uga tegay waayo kuwaas marka hadday san tahayna ajarkeeduu helayaa hadday xun tahayna xumaanteeda man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibu minha waman yashfac shafaacatan sayi'atan yakun lahu kiflu minha marka xadiidkii nabigana waatuu ahaa man sana fi lislaami sunnatan xasana islaamka dhexdiisa sunno wanaagsan qofkii ku jideeyo falahu ajruhaa wa ajru man camila bihaa ajarkeeda iyo qofkii ku sameeye sameeyey ajarkeedaba waa leeyahay marka waa akharada waxay tahay waxaad adduunyada uga tagtay marka waa in aada loo fiiriyaa marka waqti yaraan adduunyada joogaynaa waqtigaa yar yarka ah innagana aan lafteenna aan u camal falanno nafteenna waxa aan ka tagnana ha noqdaan wax wanaagna loogaga dayday ee wax shar unna looga dayday oo kii ayaa laga bartay un la leeyahay ama xumaan aad ka tagtay ood adigu aasaastay in xumaanta maalinta qiyaamaha dembigeeda uu kuu socdo adoo dhintay ama yacni qabriga uu kugu socdo dembigeeda waa dhibaato marka maalintaa insaanka labadaba waa looga sheekeynayaa wuxuu isagu sameeyey oo hormarsaday iyo wixii markuu dhintay ka bacdi khayr iyo shar ee loogaga dayday sida ugu fiican sidaas waay marka lagu macneeyo yunaba-u linsaanu insaankii waa loo waramayaa yowma-idin maalintaa bimaa kiibaa loogu waramayaa qadama uu hormariyey wa akhara uu dib dhigtay aada ugama fakaraan dadka marka la dhinto kabacdi qofka wax ka harayo wax ka fakaraa waa yaryihiin ambiyada ilaahay laakiin iyagu waa ka fakari jireenoo wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin ayuu yihi nabiyullaahi ibraahim ilaahu dadka dambe hadal fiican iyo ammaan wanaagsan iyo ugu reeb allana waaba u sameeyey ambiyadoo wataraknaa calayhi fi laakhiriina mid walba la yidhi adiga marka intaad nooshahay ayaad fursadaas heli kartaa nin kale gacantiis waxa ku jiro adiga ma isku hubtid xataa ilmaha aada dhashay haddaad maalka ka tagtoodan ku ciba ku camal falaninood wujuuhda khayrka iyo ku bixinin ilmaha adiga aada dhasho iyo xaaska aada qabto iyo waalidka aad ka tegaysid waxaa laga yaabaa inay adiga maalka kaa lax jeclaystaan oo ay maalkii mar haddii ninkii dhintay xoolihii dhammaanna siiya inay dhahaan oo qof wax kuu bixiyo ama qof masjid wax kugu daro ama cid markaa yacnii waqaf kuu samayso sadaqo jaariya inaadanba helin marka wax qof dadow gacantiis ku jira ha isku hallaynin adigaba intaad nooshahay wax reebo waay macnaha waa loogu warramaa waa lagu abaalmarinaa waay macnaheeda bal ilinsaanu bal ee al insaanu insaankii basiiratun xujatun xujo waayo calaa nafsihi nafsadiisa korkeeduu xujo ku yahay yacnii insaanka nafsadiisa isagaa xujo ku ah waay walow alqaa haba rido macaadiirahu cudurdaaradiisaba haba rido intaas oo cudurdaaraba ha sheegtee insaanku waa is og yahay asaga haddaad xun tahayna waa is og tahay haddaad fiican tahayna waad is og tahay bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira basiiratun marka ta'da ku jirto taa-u ta'niif ma ahane waxaa weeyaan taa-ulmubaalaga mid aada xujo isugu ah waay fulaanun xujatun oo kale waa iyadoo la yidhi calaa nafsihina marka basiiratun ay ku tacalluqaysaa waxaa kaloo la dhihi karaa bal ee al insaanu insaanku basiiratun mubsirun ku aad u arkaayo waay calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda mid arkaayo waay marka mid arkayo maxaa marka calaa loogu gudbiyey calaa tadmiina ku jiray leeyihiino ay muraaqibun calaa nafsihi waay mid insaanku waa mid nafsadiisa aad ula socda axwaasheeda oo aada u og waay waa is ogyahaa laga wadaa marka maadaama muraaqibun ay laga macneeyey ayaa calaa lagu gudbiyey ayb sida horaasa ka roon bal ee al insaanu insaankii basiiratun ay xujatun xujo waayo calaa nafsihi nafsadiisa korkeeduu ku yahay walow alqaa haba rido macaadiirahu cudurdaaradiisaba haba tuurto oo ha ridaba ayb intaas oo cudurdaarba ha sheegtee waa is ogyahay qofku yacnii yashhadu calayhi shaahidu walow ictadara wajaadala can nafsihi lam yanfachu waayo qiyaamaha waxaa kugu marqaati furayo gacmahaaga iyo lugahaaga yowma laa yanfacu alaalimiina macdiratuhumna waa soo marnay walahum lacnatu walahum suu daar walow alqaa marka ilqaagu marka waxaa loo jeedaa un yacnii cudurdaarkiisa haba sheegta waay macnaha ayb wa alqow ilayhim lqowla inakum lakaadibuun oo kale waa ritay macnaha waa sheegtay waay laa tuxarik ha dhaqdhaqaajinin bihi bilqur'aani qur-aanka ha ku dhaqdhaqaajinin lisaanaka carabkaaga litacjala si aada u degdegto ula degdegto bihi qur-aankii aa ula degdegto dhacdadan marka aayadahan dhowrkan aayadood oo soo socda waxay ka waramayaan markii nebiga jibriil waxyigii ula yimid ee uu qur-aankii markaa uu akhrisiinayey waxaa dhacday wuxuu ka baqi jiray rasuulka sal ll ly slam armow intuu kaa tago uu kaa lumaa markaasaa markuu jibriil qur-aankii akrinayaba faruuriyaha ayuu nuuxnuuxin jirayoo waa boobi jiray si uusa uga dhumin markaasaa waxaa la yidhi waxba inaad dhaqdhaqaajisood boobto uma baahnide annagaa ku xifdisiinayna iska daa adiga laile nebigu ma qoraayo isaga wax ma qoro waxna ma aqriyo keliya un marka maqlidaas uu ka maqlayo jibriil ayuu ku xifdina marka wuxuu ka cabsanayaa inuu ka lumo saa darteed buu u boobsiinaya laa tuxarik ha dhaqdhaqaajinin bihi bilqur'aani qur-aanka ha la dhaqdhaqaajinin lisaanaka carabkaaga ay laa tuxarik lisaanaka ha dhaqdhaqaajinin bihi bilqur'aani qur-aankii hala dhaqdhaqaajinin litacjala si aada u boobto oo aa ula degdegto bihi bilqur'aani qur-aankii rasuulku ibnu cabaas xadiidkiisa wuxuu leeyahy kaana sal l l slam idaa nazla calayhi jibriilu bilwaxyi kaana rubamaa yuxariku lisaanahu wa shafatayhi fayashtadu calayhi waana laga gara jiray markaa aayaddan baa timid waa iska dhaafay marka nabiga sal l l slam ina calaynaa inaga dusheenna jamcahu ururin ina jamcahu qur-aankii ururintiisa fii sadrika laabtaada aan ku ururi ururino calaynaa annaga korkeenna u ahaadayoo annagaa isa saarnay taas wa qur'aanahu iyo aqrintiisa ina calaynaa inaga dusheenna jamcahu ururintiisa ayaa ahaatay oo inaan fii sadrika ku ururino wa qur'aanahu baa dusha ayaa korkeenna ahaaday oo annaga aan isa saarnay ururintiisa yacnii aqrintiisa inaad akriso oo sidii aan ugu talagalnay inaad u akriso marka jamcahu waa xabadkii in loo loogu ururiyo xifdiyo wa qur-aanahuna aqrintiisa waayo ama qur-aanka inaan kuuba ururino labadaa macno fa idaa haddii qara'naa aan aqrino hu qur-aankii aan aqrino biwaasitati jibriil waayo ilaa nebigu qur-aanka jibriila bari jiray jibriila xagga alla kale kala imaan jiray isaga ku aqri jiro macallin u ah faidaa haddii qara'naa aan aqrino hu qur-aankii waa biwaasitati jibriil markaa waayo waa loo tiirin karaa ficilka aamirkiisa mar haddii ilaahay qur-aankii ku hadlay jibriil uu maqlay uu dhageystay ee jibriil la amray inuu nebi maxamed gaarsiiyo waa loo tiirin karaa marka qiraa'ada rabbi subxaanahu wa tacaala fa idaa haddii qara'naa aan aqrinahu qur-aankii fatabic raac qur'aanahu ay qiraa'atahu aqrintiisa raac uma intaa dabadeed uma intaa kadib ina calaynaa inaga korkeenna bayaanahu caddayntiisa ahaatay yacnii ay tafsiirahu laka aan kuu fasirno adiga oo aada fasirto taana marka inagaa isa saarnay meeqashay baa marka rabbi uu damaanad qaadayna de wuxuu ilaahay damaanad qaadana marnaba mal ma ma ma baaba-ayaan oo sidooday ahaanayaan qur-aankii ururintiisa nebiga xabadkiisa lagu ururiyo jamcin aqri jamci aqrintiisa ee haddana tafsiirkiisa marka qur-aanku waa maxfuud alfaadiisuna waa naloo xifdiyey oo rabbi baa noo damaan damaanad qaaday tafsiirkiisuna waa rabbi baa noo kafaalo qaado damaano qaaday oo nebigii inuu uga yimaado muraadkii alla uu qur-aanka ka lahaa nebigaa dabaqay tadbiiqaa nebigu ou dabaqayana ummaddan aakhirkeeda waa inuu soo gaaro meeshaas marka waxaa ku jirto xadiidkana laftiisu inuu maxfuud yahay oo ummaddan marka ay rabto inay qur-aankeeda fahmto waa heli kartaa oo ilaahay subxaanahu watacaala waxay ku fahmi lahayd ama ha ahaado xadiidkii nebiga sal ll ly slam ama ha ahaado macaanidii yacni saxaabadii iyo dadkii rabbi uu ka raalliga noqday fahamkooda siday u fahmeen oo naloo soo guuriyo xataa luqadda carabiga oo qur-aanku uu ku qoran yahay luqada carabiga oo ilaa qur-aanku alla kusoo dejiyey iyada lafteeda waa maxfuud oo ninkii raba inuu kalimaadka carabigaa si sax a u fahmo dawaawiintii carabta ayagoon waxna qorin waxna aqrinin ayaa haddana aada loo ilaaliyey waxaad maqlaysaa beyt gabay ahoo kelmad in lagu fasiro la rabo oo laleeyahay kelmadan tafsiirkaanu sax ma aha beytka gabayga ee loo daliishaday carabigana sax ma aha diiwaanu fulaan waa laga waayey muqxamay ku tahay waa la geliyey dawaawiintii xataa luqada carabiga waa ilaahay waa baaqi yeelen isagaa ilaahay siduu doona wax u baaqi yeeli karo marka masaadirta muslimiinta dadka in laga shaki siiyo ibliisnimo waay oo zamankan weliba soo korortay qur-aankii dadka in laga shaki geliyo xadiidka nebiga in laga shaki geliyo la yiraahdo qur-aankan maba la fahmi karaa la dhaho waayo haddaa tiraa xadiid nebi ma jiro luqadii carabigana luqadahan lama kala garan karo boqolaal siyaalood baa loo sheegaa haddaa tiraahdid macnaheedu waxay tahay alfaad qur-aanaan haysanaa wax ay tahayna aan la fahmi karin ama aan lagu kalsoonaa karin macnaheeda ee haddaan macnihiiba lagu kalsoonaan karin muxuu ilaahay ka xifdiyey marka meeshaas marka waqtigan aan joogno weliba aaday u daran tahay oo mustashriqiintii horena waa ku dadaaleen mirahoodii bay hadda goosanayaan oo dad badan oo muslimiin isku sheego ayaa inkiraya xadiidka nebiga sal ll ly slam marar badanna marka tafsiirka iyo meel kaleba waa uga hadalnay uma ina calaynaa inaga korkeenna bayaanahu caddayntiisa ahaatay inaan caddayno oo aan yacni tafsiirkiisana aan markaa qur-aankaa tafsiirkiisa inaan marka kuu fasirno ood fahamto innaga korkeenna u ahaaday annagaa isa saarnay kalaa bal tuxibuuna alcaajila kalaa ka joog eh bal ee tuxibuuna waxaad jeclaysanaysaan idinku alcaajilataad jeceshihiin midda degdegayso watadaruuna waxaad ka tegaysaan alaakhirata midda dambana waa iskaga tegaysaan wujuuhun wajiyaalo yowma-idin maalintaa naadiratun tu ifaysa waayo oo nicmada rabbi ayay ku ifaysaa ilaa rabbihaa rabbigeed intii ka ah naadiratun mid fiirinaysa waayo ayb wa wujuuhun wajiyaalana yowma-idin maalintaa baasiratun midii weji tuban waayo oo yacnii weji kaduudan tadunnu waxay yaqiininaysaa an yufcala in lagu samaynayo bihaa iyada wejiyadaa in lagu samaynayo faaqiratun musiibo dhabarka ka kala jebiso sidaabay markaa yaqiininaysaa qiyaamihii marka labada sinfiyo dadku haddana ay kala ahaanayaan kalaa bal ee tuxibuuna waxaad jeceshihiin idinku alcaajilata midda degdegayso oo adduunyadii watadaruuna waxaad ka tegaysaan alaakhirata tan dambe adduunkii baad ku dhegantihiin adduunku waa degdegaayo oo deg deg buu u go-ah imaa yacni dhimashadii dhimashadaadaaba dhow ama isaga dhan baaba dhowba watadaruuna waxaa ka tegaysaan alaakhirata tan dambe wujuuhun wajiyaalo yowma-idin maalintaa naadiratun tu ifaysa wa ilaa rabbihaa rabbigeed intii ka ah naadiratun tii eegaysa wa meeshaa markaad masalo caqiida ah ku jirto masaladaana waxay tahay dadka mu'miniinta qiyaamaha waxa loogu nicmeynaya waxaa ka mid a inay rabbigood arkayaan labadooda indhood oo wejigooda ku yaalayna ku arkayaan rabbi subxaanahu watacaala waayo ilaahay wejiyaalo ayuu sheegay nadarna waa sheegay ilaana waa ku gudbiyey nadara ilaa marka la yidhaha waa fiiriyey waay macnaha meesha wax lagu fiiriyana oo bani aadamka wax ku fiiriyana waa labada indhood labada indhood maxalka ay ku yaalaanoo wejigaana waa la sheegay marka haddii wejigiina la sheegay fiirinna la sheegay cidda la fiirinayana ilaa rabbihaa la yidhi wax kale ma noqon karta macno aan ahayn in mu'miniinta ilaahay qiyaamaha ay indhahooda ku arki doonaan oo sidaa ilaahay ku abaalmarin doono maaha wax kale ma aha waana tafsiirka saxda ah ee aayaddu waa sidaas ee aayaddan aayad ka bayaan badanna ma leh saddex aayadooda qur-aanku uu rabbi ku tilmaamay mid waa tan midna waa soo marnay oo liladiina axsanu lxusnaa wa ziyaada fii suurati yuunus ziyaadada nebigu wuxuu ku fasiray rabbi aragtidiis midna waa soo socotaayoo kalaa inahum can rabbihim yowma-idin lamaxjuubuun waayo fii suurati almutafifiin ayay noogu imaanaya inshaa allahu tacaala marka taana imaamu shaafici imaam axmed baa waxay ka fahmeen mar haddii gaalada lagu ciqaabay in ilaahay wejigiisa ka xijaabtay mu'minkii markaa isagana haddii la yidhaha ma arkaayo waa isla mid sooma noqonaya marka isla midna maahan saddexdaa aayadood waa tusayaan axaadiis mutawaatir ana nebiga waa ka timid marka muctasiladoo kale iyo jahmiyada iyo waa inkiraan sababta ay u inkirayaanna waxay tahay waxay leeyihiin haddii aan dhahno rabbi waa la arkayaa labada indhoodaa lagu arkayaa jiho inuu jiraa ka dhalanaysay dhaheen jiho ile wax kastoo la arkaa meel unbay kaa jiraan marka innaga waxay yidhaahdeen dee ilaahay jiho uma uma uma sugin waana ka nasahan yahay ilaahay jiho mar haddii jiho uu ka nasahan yahay ee inaan la arkayninna waa daliil taasaaba u abay dheheen iyagu hal dhinacay isku mareen ashaacirada iyaga waxay yidhaahdeen jiho ilaahay u sugi mayno haddana qiyaamaha waa la arkaa labada indhoodna waa lagu arkaa ee see loo arkaa baa la yidhi marka haddee ilaahay kor unbuu mar walba jiraa kor kor unbaana laga arkaa subxaanahu watacaala waayo mar walba ilaahay waa sarreeyaa nebiguna wuxuuba aragtida markuu yacni nebigu markuu aragtida alla la arkaayo uu tilmaamayo wuxuu ku shabahay aragtida dayaxa sida loo arkaayo oo kale dayaxana koraa laga arkaa soo maha dayax waa kaa sarreeya kor baa laga arkaa nebigu iskuma shabihin ogow dayaxa iyo ilaahay iskuma shabihin aragtida waay labada aragtiyo isku shabahay naam sidaad dayaxa u arkaysaan baad rabbi u arkaysaan yii naam marka aragtida rabbi maxay keenaysaa marka rabbi waa la arkayaa korowna jiraa mar walba ilaahay marna yacni hoos iyo inuu adiga kula sinaada iyo suuragal ma noqonaysa naam rabbi kor unbuu jiraa meeshaa marka shaaciradii marka labaan isqabanaynay keeneen oo waxay yidhaahdeen ilaahay waa la arkayaa laakiin korna ma laga arkaayo hoosna ma laga arkaayo midigna ma laga arkaayo bidixna laga arki maayo horena lagama arkaayo gadaalna ma laga arkaayo nacam ee marka waa la arkaa iyo sidaas isqabadsii adiga nacam waa kaas haddaad tiraa wax waxbaa la arkaa haddaad tiraahdid waa inaad markaa yacni yacni aada un markaa meel un laga arko rabbi marka isaga korow sheegtay marka ahlu sunnaha marka waxay leeyiin rabbi waa la arkayaa qiyaamaha labada indhoodaana lagu arkayaa waana ka sarreeyaa makhluuqa ilaahay wax marka yacni ishkaal iyo dhib ah iyo ictiraad iyo yacni iska hor imaad iyo tanaaqud meeshaas laga fiirinaa ma jiro laakiin haddaad tiraa waa la arkaa meelna laga arki maayo kor hoos midna ma leh ee lama arkaayo waay macnaheedu walidaalika muctasiladu waxay ashaacirada ku laasimiyeen waxay yidhaahdeen ama hal dhinac isku mara oo culuwiga inkira saan annagu u inkirnay ru'yadana diida laakiin culuwigiina waa diidnay ru'yadiina waa sugnay ma isqabanaysay dhehen dhinacaas marka waa uga saxsan yihiin waa waa ilzaam waaye ayb walidaalika marka culimo badan waxay yidhaahdeen wuxoodu waa iska uun hadal uun iska wax sheeg sheeg un ma ahane wax xaqiiq leh ma aha aragtida marka labada indhood baa lagu arkaa marka laleeyahay ilaahay lama koobi karo ixaada ma leh laa tudrikuhu labsaaru wahuwa yudriku labsaara wahuwa latiifu lkhabiir markaa mu'miniintu ay rabbi jannada ku arkayaan ma koobi karaan sababtoo waa weyn yahay ilaahay walaa yuxiiطuuna bishayin min cilmihi ila bima shaa ilaahay marka aragtidooda indhahooda yarkaa inay ku koobaan oo ay jiho walbaa ay ka koobaan suuragal ma noqon karto marka ixaadada waa la anfiyey ilaahay in la koobi karo aragti lagu koobi karo laakiin aragtidii waa la sugay marka aragti aan la koobi karin oo rabbi aan labada indhood lagu koobi karin baa la arki doonaa adduunyada ma lagu arkaa maya adduunyada quwadaas ilaahay maba na siinin banaan oo nabiyullaahi muusa markuu yidhi rabbiyow arinii andur ilayka qaala lan taraanii walaakin indur ila aljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii falama tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkan wahara muusa saciqa marka qiyaamaha laakiin jannada marka la gala ilaahay da quwow siinaa addoommadii yacni awliyadiisa mu'miniintaana wuxuu ku abaalmarinayaa inuu istuso istuso marka ilaahay ixaadana male ma la koobi kara rabbi maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala yacni weynin buu leeyahay aan waxba cid ku koobi karta aynan jirin tafsiir marka meeshan intaanan ka bixin waxaa jira mujaahid laga wariyey oo kana ansaxay oo waafaqaayo ra'yiga muctasilada waafaqaayo isaga maahan inuu ra'yiga muctasilada waafaqay laakiin tafsiirka aayadda sidoo u fasiraya ayaga ra'yigooda waafaqayo walidaalika ibnu cabdilbar iyo aimo badan waxay yidhaahdeen culimada muslimiinta mufasiriin iyo qeyrkoodba waa ku diideen tafsiirkaas oo isaga wuxuu u fasiray wujuuhun yowma-idin naadira ilaa rabbihaa ay ilaa hawaabi rabbihaa buu yihi rabbigeed abaalmarintiisa naadiratun tu sugaysa waayo ka dhigay ay tantadiru hawaaba rabbihaa hawaabka rabbi in la sugo isaga laftiisaaba nooc waxaa ku jiraba sowmaa marka abaalmarin iyo raynrayn iyo farxad ma noqonayso haddii la yidhaahdo halkan joog ilaa abaalmarinta lagaa siiyo meeshan fadhi taas abaalmarin marka wax aada marka qofka ugu bogaaya ma aha haddii la yidhaha dadkii halkan ku xabisnaada thawaabka rabbi baadna sugaysaan in la yidhaahdo ee wax ilaahay dadkii ku ammaano oo abaalmarin oo uga dhiga sidaasi waxaa uga fiican sida kale ma ma fiicna tafsiirkaas ay tantadiru thawaaba rabbihaa in laga macneeyo tafsiir oo ra'yiga muctasilada waafaqayo waaye waana mas'ale marka zallatu caalim laakiin isagu ogow ma qaba inaan ilaahay la arkaynin qiyaamaha wou qabaa in ilaahay la arkaayo laakiin aayadaanu saa u fasiray sidaana in la ogaado weyna wujuuhun wejiyaalo yowma-idin maalintaa baasiratun weeyaan midii yacnii weji kaduudan weji tuban tadunnu waxay yaqiininaysaa an yufcala in lagu lagu sameynayo bihaa iyada faaqiratun musiibo dhabarka ka kala jebiso marka yacnii intidaar waxaan ujeedaa ilaa rabbiha naadira intidaar dheer oo dadka meel inta la istaajiyo thawaabka rabbigiin halkan ku suga la yidhaha intidaarkaas dheer maba jiraba ilaahay dadka markuu xisaabo wax kale maaha xisaabta mu'miniintuna waa fududdahay jannadana marka hore horay u gelayaanba ee intidaar dheer meesha maba yaallaba macnuhu sidaas waa kalaa idaa balagat itaraaqi kalaa ka joog ee idaa haddii balaqad ay gaarto nafsadii attaraaqiya kalxamihii ay soo gaarto waqiila la yiraahdo man kumaa raaqin tufaayo yaa tufayo wadanna kan loo yimidna oo nafta laga qaadayana ou yaqiiniyey annahu ana maa nasala bihi waxa kusoo degay alfiraaqu inay tahay adduunye ka tag mowd inay tahayna uu yaqiiniyey waltafad ay ku duubantay assaaqu kubkii ama shanshadii ay ku duubantay bisaaqi shanshadii kale ay ku duubantay oo isku duubmeen ilaa markaa yacni sidaa markay timaado wajada maa camilahu insaankii wixii uu shaqaystay maalinkaa markaas waa helaa jawaabtii marka ahaa idaada jawaabteeda waa maxduuf waa la qadara ay wajada maa camilahu fi dunyaa min khayrin ow sharin ilaa rabbika rabbigaa intii ka ahaa yowma-idin maalintaa almasaaqu kaxayntu ay ahaatayoo xagga rabbigaa unbaa laysu kaxaynayaa tanna marka waa alqiyaamatu suqraa waa tan iyadana qofku marka la dhimanayo xaalkeeduu rabbi ka waramaya waana waxaan mar walba marar badan aan arkayna ayb oo qofku ay dhici karto de waalidkiisoo sidaas nafta laga jiidayo inuu isagiiba wax ka xaraariyey oo waalidkii kor taagnaayo isagoo naftii laga qaadanayo u ujeedo waxna aanu u qaba karin cid kastaa marka laysku dayay qofkaana yacni badha badbaadisa laysleeyahay ama yacni dhibaatadan iyo jiradan hayso haka yacni ama tuf midkii wax yaqaanay oo qur-aan ama adkaar ku aqrin lahaa iyo kii kale tajaaribtan wax ku daaweynaya kulli ay wada caajisaan kalaa idaa goortii balaqad ay naftii soo gaartay attaraaqiya kalxamihii ay soo gaartay mar hadday kalxantii soo dhaafto qeybkii la aragba waqiila la yidhi man kumaa raaqin tufaayo midka tufayo waa kee raaqin hadda marka tufiddu waxaa uun loo jeedaa wax un qof jiran qof wixii loogu yeero ama ha ahaada mid daaweeyo takhtar ah ama mid isaga tuf wax ku daaweeyo ha noqdo oo dadkii marka sidaa la yidhi loo raadiyey wadanna uu yaqiiniyey almuxtadaru kan lagu soo xaadiray oo sakaraadka saaran ou yaqiiniyey annahu ana maa nasala bihi waxa kusoo degay alfiraaqu inay tahay faaruqid adduunyadii laga faaruqo mowd inuu kusoo degayna ou yaqiinsaday waltafad oo lyacni lagu duwaltafad ay ku duubantay assaaqu shanshadii bisaaqi ay ku duubantay shanshada laba macnoba waa ku jiraayo macnaa wuxuu yahay qofku markuu xanuunka ka bato labada lugood waa isgashana shanshadii ayuu midda kale saa u gashanaa taas waa macno macno kalena waxay tahay marka nafta ka baxdow dhinto waa la isku duwaa meydka nacam isku duwiddii marka waxay keenaysaa in labadii shansha laysu yacni labadii cagood saa laysu geliyo ama markaa yacni saas layskugu dhaweeyo markii laysku qabtana marka de marada lagu duubo marka la karfaninayo macno kaloo saddexaadna waxay tahay waltafat isaaqu asaaqu bimacna shidda waltafad ay duubantay asaaqu shiddadii bisaaqi ay ku duubantay shiddo kale oo shiddadu marka waa maxay sakaraatulmowtku waa shiddo qabrigii oo loo socdana shiddo kale ayb ilaa marka haddii sidaa ay dhacdo nafsaddu ay halkaa gaarto wajada alinsaanu insaankii wuxuu helay maa camilahu wuxuu shaqaystay adduunyada dhexdeeda ku shaqaysto min khayrin ow sharin ilaa rabbika rabbigaa intii ka ahaa yowma-idin maalinka almasaaqu uu ahaaday yacni meesha loo laabanayo laysu kaxaynayo waa un xag rabbi wixii marka aada ku dhex jiri jirtood maamuli jirtay ama aada kala waday maalintaa waad ka tegaysaan sar- sariirtii aada jiifo jirtaa lagaa kaxaynayaa ee ilmihii aada ku dhex jirtay waa lagaa jiidayaa iyo asxaabtii aad ku dhex jirtay adigoon raa rabin markaas yaa lagaa jiidana xagga rabbi baad noo socotaa falaa sadaqa walaa sallaa intaas markii rabbi alqiyaamatu suqraana uu uga hadlay ayaa insaankii gaalka ahaabaa dib loogu laabto falaa sadaqa ma rumaynin oo iimaan lagama helin walaa sallaa ma tukanin oo ilaahay uma tukanin walaakin lagu noqoye kadaba waa beeniyey watawallaa waa jeestay uma markaa dabadeed dahaba wuu tegay ilaa ahlihi ehelkiisa intii ka abuu tegay yatamataa isagoo isqaadqaadayo oo dhabarka marka xagga xagga u kala qalqalloocinayo kibir dartiis falaa sadaqa ma rumaynin walaa sallaa ma tukanin abuu jahal bay kusoo degtaa layraha laakiin waa wasfi cid allaale ciddii marka tilmaantaa qaadato waa iska soo gelaysaa alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab walaakin kadaba waa beeniyey watawallaa waa jeestay ayb oo can iliimaani buu ka jeestay uma markaa dabadeed dahaba intaa kuma ka kuma gaabsanine dahaba waa tegay ilaa ahlihi ehelkiisa intii ka abuu tegay yatamataa isagoo isqaadqaadayo xaal oo isqaadqaadayo ay yatabakhtaru wayakhtaalu fii mishyatihi ayb waa isjiidjiida waaye qofku marka uu rabo inuu kibir ku socdo ama kor buu isku taagtaagayaa ama dhinacyada ayuu isku jiidjiidayaa wlaa laka fa wlaa uma wlaa laka fa wlaa laba macnaa owlaa la ama saddex baaba ku jirta aan dhahno macnaha loo badan yahay aadna ugu dhow daahirka waxa ay tahay owlaa halaag dhowaanshiyo badan min kulli shayin shay kasta ka dhowaanshiyo badanaa laka adiga kuu sugnaaday fa owlaa halaag dhowaanshiyo badan oo aada u dhow ayaa laka adig kuu sugnaaday haddana uma intaa dabadeed owlaa halaag dhowaansho badan baa laka adiga kuu sugnaada wax kasta kaaga dhow fa owlaa ku dhow halaag dhowaanshiyo badanaa adiga kuu sugnaada wax kasta kaaga dhow marka owlaa markaan sidaa leenahay afcalu tafdiilan ka dhignay waxaana yacni mawsuuf baana u qadarnay ay halaakun halaag halaaga oo owlaa dhowaansho badana laka adig kuu sugnaaday majruurkii oo afcalu tafdiilkana waa muqadar oo halaakun halaag halaaga owlaa oo dhowaansho badan min kulli shayin ka dhowaansho badana laka adig kuu ayaa kuu sugnaaday ood leedahay ayb sidaas waa sida ugu roon waxaa kaloo la yidhaahdaa owlaa laka ay weylun laka halaagaa kuu sugnaaday adiga in layska dhaho tafsiir kalena waxa uu leeyahay owlaa laka in laga dhiga ay qaruba alhalaaku owlaa waxaa dhowaaday alhalaaku baa dhowaaday laka adigoo kuusoo dhowaaday waay fa owlaa waa kuusoo dhowaaday uma intaa dabadeed owlaa halaagii baa soo dhowaaday laka adiga kuusoo dhowaaday fa owlaa waa kuusoo dhowaaday marka owlaa in laga macneeyo ficil iyo in isim laga macneeyo markaan suuratu moxamed maraynayna fa owlaa lahum waa sidaasoo kalean u macneynay macnaha marka owlaa in lagu macneeyo ficilna asmaci cabdulmalik ibnu qurayb oo aimada luqawiyiinta muxadisiinta ka mid ahaa baa sidaa ku macneeyo isaga owlaadan buu ficil ka dhigaa ay qaruba alhalaaku laka ama in markaa laga dhigo ismu tafdiil laga dhigo ay halaakun halaag halaaga oo owlaa dhowaansho badan min kulli shayin kaaga dhow baa laka adig kuu sugnaaday saa in loo macneeyana waa jirtaa halaagii baa marka kugu soo dhawaaday isjir waayo marka nacam halaag yaa saa kugu soo dhawaadaye niyahow isjir waayo marka xag alle yaa halaag kaaga yaa kaaga yimid marka tahdiid iyo waciid bay iska noqonay jumlada baqow isaga wuxuu leeyahy waqaala bacdu lculamaai macnaahu anaka ajdaru bihada alcadaab warniyahu cadaabkan adaa u habboonaasho badan wa axaqu adaa ku xaqnimo badan wa owlaa bihi ninka ku habboonba waa adiga ayb qofka markay musiibo ku dhacdo ou nacayo ee weliba uu waajibsaday baa sidaasoo kale la dhahaa markii ninkaa soo joog soo joog inta la yidhaha uu joogi waayo xumaanta wixii ka dhashayna sababteeda isaga uu leeyahay ayaa waxaa la yidhaahdaa owlaa laka warniya waa kugu habboonaydsan waxaan inay kugu dhacan waaba kugu fiicnayd adiga sidaasna marka bacdi ahlilcilmi sidaasay yidhaahdeen asalka kelimadda ficil ahaanna waa weliya ayaxsabu linsaanu ayaxsabu miyuu malaynayaa al-insaanu insaankii an yutraka in laga tegaayo sudan in looga tegaayo isagoo aan waxna la farin waxna laga reebin oo mucadal oo baagamuddo ah oon shaqaba loo dirin marka sudan qofkii yacnii insaankii ma waxaa looga tegayaa isagoo daysan uun iska ah iska daysan oo aan waxba la faraynin sidaa in looga tegayo miyuu malaynayaa alimaamu shaafici wuxuu yidhi ay mucadalan insaankii ma waaa ma wuxuu u malaynayaa in loo laga tegaayo isaga oo shaqo laga iyo takaaliif iyo mas-uuliyad isagoo laga qaawiyey oo laga daayey laga sidaa miyuu u malaynayaa insaankii macnaheedu maxay tahay insaanku waxbaa la farayaa waxna waa laga reebaa qof kastoo marka ilaahay caqli siiyey qaangaar uu ka dhigay mas-uuliyad unbaa dul saaran waxaa samay waxaasa samaynin qof aan mas-uuliyad saarnayni ma jirto oo qaangaaro ilaahayna caqli siiyey arrin marka aada in loogu baraarugo u baahan waayo haddaad u qaadatay in lagu abuuray waa sida gaaladuna ay u haystaan in inta la abuuray waxna aan laga rabin waxna aan laga reebeynin sidoodaas un ay iskaga soconayaan markay dhintaanna bis ay meeshaa ku dhammaanayso qofku inuu sidaas u maleeyo si xun waana sababka dagaalada u keenay in ay maladaba ilaahay u xumeeyaan waayo ilaahay waxbuu abuuray wax ujeedna kama laha in la yidhaha waa maladii oo rabbi loo xumeeyey wamaa khalaqna aلsamaaءa waاlarda wamaa baynahumaa baطila dalika danu ladiina kafaruu fawaylun liladiina kafaruu min annaar ayb marka insaankii waa la abuuray lilcibaadati baa loo abuuray cibaadadii maxay tahay amar iyo nahyi waay waxaa samey waxaa ka tag waa cibaadadu waaba intaas rabbi xaggii in lagaa amro oo lagu yidhaha waxaa samey waxaasaa samaynin taas inaad ka qaawanaato oo aada mucadal ka ahaato shaqo la-aan aada ahaato sidaa marnaba ha u malaynin mushkilada marka gaalada hadda joogtaaba badanaa hadda dadkan valuega iyo qiimaha isku yeelo noocan danigooda iyo maladoodu saan waar haddii la yidhaahdo marka awaamirta rabbi iyo cibaadada iyo waxaa marka loo sheego wuxuu ku leeyahay maxaa adiga lagu abuuray haddaad su-aashaa weydiisid ma ogi buu ku leeyahay waxma kaa qaldan yihiin waxba igama qaldana sababtoo ah waa noolahay waa shaqaystaa shahwaadkayga waa gutaa wax waa cunaa marka ugu bato inuu isfaaniyo rabana wuxuu ku leanu dad ma dhibo dadna ma dhibo waana shaqaystaa waxna waa bartaa maxaa iga qaldan uu kuleeyahay yani macnaheedu marka waxay tahay rabbi waa i abuuray laakiin waxba la iima abuurin de inaad cuntood cabto ood shahwo gudato xoolaha intaa waa waa leeyihiin xoolihiiba marka yani risqigooda waa raadinayaan shahwadooda waa gutaan maxaa uga bedelan tahay waxaad uga bedelan tahay de waa inaad u takaaliif ku saaran tahay wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun dadka badanaa ilaahay towfiiqda waafajiyo oo gaalo ahaa jirayna intooda badan shayga ay ku muslimaan waxaa ugu badan oy muslimiin ku noqdeen markuu su-aashaan ka fakaro war adiga waa waa lagu abuuray maxaa lagu abuuray adduunyada adiga maa iskeenay maya laabudda cid ku keentaa jirto maxay kuu keentay su-aashaas maalinkuu isweydiiyo haddii ilaahay wanaag la doonay waa helaajo islaamnimada unbaa usoo baxaysa nasraaniyadii iyo yahuudiyada zamankan jirta iyo cilmaaniyada iyo ilxaadku ma lagu hanuunayo abadan ma lagu fahmaayo waxa qofka loo abuuray ku garan maayo ayaxsab markaa laakiin inagu ma dareemi karno dad islaam isaga dhexska ku dhashay saa un kusoo koray dad muslimiina ku dhex jiray ku weynaaday wixii inaad iska garanaysaaba laga yaabaa laakiin qofka gaalkee soo islaamo wax badan buu isu su-aalana intooda badanna su-aashaas waayo wax u keenay markuu su-aashaas isweydiiyo oo jawaab u raadi ou maago meel sax a markuu aado hanuun uu helayaa sida badan haddii ilaahay dee tawfiiqda uu waafajiyo ayaxsabu linsaanu insaankiima wuxuu u malaynayaa an yutraka in laga tegayo sudan looga tegayo mucatalan isagoo days xaal uu yahay sidaa miyuu insaankii u malaynayaa alam yaku miyuusan ahaanin nudfatan dhibic miyaanu ahaanin dhibicda oo min maniyin mani xaggeed ka ahaatay manida oo yumnaa la daadinayo la qubayo oo riximka haweenka lagu qubayo miyuusan ka ahaanin huma markaa dabadeed kaana miyuunan ahaanin calaqatan xinjir miyuunan ahaanin dhiig guntanmay fa khalaqa alla uu abuuray markaa fasawaa uu ekeeyey ekeeyey xubnihiisii iyo laysku miisaamay markaa fa jacala uu ka yeelay alla minhu isaga xaggiisa minhu min annudfati nudfadii xaggeeda ayuu ka yeelay azawjayni ayuu ka yeelay labadii nooc addakara labkii iyo wal unthaa dhadigiibuu ka yeelay alle waa abuuray waa ekeeyey manidaasuuna ka khalqay labada nooc oo insaanku ka kooban yahay lab iyo dhadig ayb alaysa daalika allaha alaysa daalika kaagaa allaha awoodda badanee cilmiga badan miyousan ahaa miyo miyo miyounan ahayn biqaadirin ku awoodo miyounan ahaanin calaa an yuxyiya inuu nooleeyo almowta kuwa dhintay alaysa dalika allaha awoodaa leho sidaa insaankii dhibicdaa manida ah rixim lagu qubay dhiig noqotay sinsimay abuuray lab iyo dhadig kow doono ka dhigay allaha alaysa dalika allaha kaagaas biqaadirin miyounan ahaanin ku awoodo calaa an yuxyiya inuu nooleeyo almowtaa kuwa dhintay inuu soo nooleeyo miyaanu ahayn mid karo balaa waa karaa allah subxaanahu watacaala hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waalihi waasxaabih